maybar hirdan bilowday inays dareerowka dadka i baabuurto dadwiinaga raacayaan walow beec mushtarigii an bilaawana yaa hatana la aragaayi jiditeedii olluku qaadaw shiido iyo weliba goomyaalkii la gubi lamaadii maamoodda ee unaha ku gudubni oo beledka baydhowna ku dareereen hanisbambahow dadwiine ku dhirafi hadagii linjaysidii mukhtaar robo cali abuumansuur ciidamada booliska iyo haan militariga oo kaaladaayaan ciidamada amisom yay raabtoon ka foofeen jiditeedii kiyaali beledkum baydhow may bana shaldugudeenna dad hanis abaabuli iniyo gee ka suubiyaan hanis bambahow ilaay ookii unaha ku gudubnibi baro bulshada liniska digaay guddoomiyaha gobolka iyo weliba kan degmada cabdulaahi cali watiin cali wardheere dooyo cabdiraxmaan yayoo lugaayaayan may bahamareena jidka dheere aha ku bilaawdaw caalami ilaay lakukooyow dimishinka beledkum baydhow may baana unkuur galaayana sidii eeta xaaladda nabadgelyada ee beledkun may baana yoo un warramaayaan warbaahinta sheegeenna ini kolka horo tacsiiyo un diraayaan xildhibaan cabdishakuur yacquub ibraahim oo maalintii shalay haytay ka amoodii beledkun baydhow may baana dadwiinaangan ka baaqeenna iniyoo isdejiyaan nabadina ilaaliyaan may baana in sheegeenna dadka hanis ban bahaay iniyoo deereen mowqif dhow waana ku jawaabeen beela caalamkana garaw city walaagyo ha ku bambaheen
dabcan qabshidu ma jeedo dadkan may dawra hore mudahara may buo sika wala guuda oo badan may buo ayaa ayaa ka daba jaran saa darteed marka dadkumay sheeganahay insha allah inta ku gaarmaan in xaalada deji xaalada lagu gooji war allah ala wala jannad wala kaxaatmaw dadka dadka bayrooda dowlad federaaloda wala may wala kaxaatma may buo ayaa ya naqdeen laakiin shacab ahaan mayn sheegana maadaama maamulka may buo isdejiyan isdejiyaan magaaladan may ku sugan dad badan barakacayaari aka barakacay gobolada koonfurka beediyo aka barakacay may buya ku sugan maraba may may barakaca may buayo may buyo may sawo may buayo may buayo waa may sheegan inta xaalada dejiga ciidanka amni may buayo amni may buayo lagu reegin ciidanka amni may mayoona baaban isniyo may buayo hadaf may buayo si oo sharciyaysan shar waafaqsan may buayo yoona dhaqman may buayo rabshada may buayo may raayso oo suuga may buayo dadku qaado samaro may buayo xaaladda may buayo darmaan insha allah وهذا أنا كل المجال البيضاء بريان كتير ما في جريت تاسم تبغى هذا لما ينتاس يعني الجبل عم شكور أنا في كتير من الشؤون وتوي صوت سوق جوان وتوي كل شيء لا أمن يصير شقي فادي كده لو شري يعني يا طبيب يعني ما حرس صبري ما ممكن بعد ما وصل الجبل كان واي أي طبعا magaalada baydhabo kaasnay si kusugan taargo hayta markii la qabtaba shuruudii la muujiyay iyo mudaharaadkii arrintii la sheegay guddidii wal muudi dowbad la muudi wal waari baaqi tanyeeri la maray deed adduunyada la sheegay la maray wala sheegi wala mutabadaan sheegi wala kidigo ma kuma tal wala hayo ya muxtar may mudaharaadaha bilka la gudiyo yeelana langa maqaado sidii maqaadaasan maamul maqaado la kasbi sulay maqaado bay ogaadaasana bilka baydhabo geegi hoo sacadoo hataa dareer nolol caadilhaninkanag matooradii biyo naftida shabaay ku dheerta gelid oonga suudahasiinkaa mugri sheegasan oonga wililamada marka ini kan mudaarado kan kale kan mudaarado kullina ka dhibaatoosi waana qaaday fiirsado buliiska iyo onay toy ciidamada oo bilidka googan onay toy hata bilidka toy hay ini wal hadlaayaan mankoyna wali wal hadlaayo ini onay toy tilaabo qaadan yaa ankooya tilaabada la qaadowna may waa si la dareero la hidi weynaan ciidanka maydka amaraan ee dhamaamulaysa an kastoo askari oo fiiriyo gidoo kusabay kusa kusabay dadkiijaw ama kusigama aadis unije aw shay ariishay ka dhiyaas ka dhiyaas ni kulma dhiyaas meelee kusaamayaas marka yoon hata kadiilana sinkeemee hayna armo iyo amni kiila maanaasha may bua dhanka baytu fadow oo shuurtis muujaay mee wal kale huma bilid guroog oo burburinta bilidka olkay oonay too kuhumaay bilidka noolaliyaa noolaliyaa marka ay naaskadhaba kuumanay maybuaha sacadataan lagu bilaabo may rajeene ini nolol caadiga annagan wal alla walidoo unbaahanoo walidhibaadiya lagu gudoo dowlad federaal may baseeday taliska booliska beledkum baydhabo si aana un ogaada howlgalkiyo suubiyaan ciidamada i iniyo jaraan dad yohaan ka gobadeen rabshadoogii lamaadu maalmood dareeri taliyaha ciidamada booliska koonfur galbeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed haan militariga dhiibtay oo lixdamaad jenaraal ibraahim yarow yamayba sheegeenna iniyoo ku guulaysadeen howlgalkiiyo qaadeen geeka waana beledkii ku weeleen meel ammaankii hakanagadii galantida reedanka dhikeen
iyo ciddii kale oo nagala soo qeybgashay shaqadaanba marka hore waxaa dhacday maalmahan xoogaa fawdo iyo qalalaasi oo daban niman dhallinyaro a wadaan u badan bajaajley u badan ciyaaladii oo maaragtay ciyaal garaabada ahaa waxaa la gooyey jidadka waxaa la gooyey maxay ahayd wax badan baa la gooyey waa la is- waddo la maraa la waayey dhibaataa dhacday taageeraa la gubay akhyaar iyo dad badan baa maalmahan dhanba u diraynay si qalalaasada loo joojiyo wixii waxba waa ka suuroobi waayeen saaka ciidamada ayaa tillaabo qaaday oo lagu amray inay nabadgelyadii gacanta ka baxday soo celiyaan gacanta dawladda ku soo celiyaan waa la shaqeeyey waddooyinkii waa la furay dadka dhaqaaqay waxaa ka mid ahaa wasiiradii ee koonfur galbeed iyo ciidanka booliiska iyo militariga iyo dhammaan niisa hay-adaha amniga ee dawladda oo iskaashanaya arrinka ayadaa waa waa waa fulay shaqadaasna waa la qabtay wixii harana waa la israacin doonaa wax dhibaato oo dhacayna ma jiraan ciyaalkiina waa la soo qabqabtay oo xabsigay ka buuxaan wixii kaloo dhiman oo weli rabsho wadana waa ku soo dari doonaa ilaahay idamkii Eh, akhyaar badan oo hadda shaqaynaysana waa jirtaa wixii khilaafaad ah eh, khilaaf xallin ah marka xaaladdu saasaa ula socdaysaa beledkuna waa degan maalmahan magaaladii baydhabo oo dhibka taagnaa oo bannaanbax iyo buuq fara badan uu ka socday waxaan leenahay dadka reer baydhabo inay isdejiyaan dhibaatooyinka badan ee hadda magaalada ka abuuran la joojiyo wax walba een, laga fiiriyo dhinaca fiican in laga arko oo aanay waxba soo kordhinaynin dhibaatooyinka hadda socda laamigii ayaa la gubay magaaladii bidacdeediio dhan waa baaba'day een, ganacsigii dhibaatooyin fara badanaa magaalada ka jira shacabka waxaan ka codsanaynaa oon kula talinaynaa oon ku waaninaynaa inay joojiyaan dhibaatooyinka magaalada ka jira la joojiyo laga dhexbaxo howlahaas oo dhan in laga fara bannaanka laga istaago taasi dhibaato badan ayay keenaysaa bidacdii magaaladaa dhimatay quruxdii magaalada waa dhimatay wax soo kordhayn male caafimaadkii caafimaadkii wax badan u dhimaysaa oo qiican la shidayo carruurtay wax yeelaynaysaa samabadooda ayna u adkaysan karin waxaan leenahay ha la joojiyo dhibaatooyinka jira wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu siina dimishinka oo ay taliska ciidamada booliska koonfur galbeedka lahay shir laamo amniga e yaa u siina warbaahinta un warrami maybaano xusey ini nabadgelyada bulshadiyo mas-uulku ayin waana lan baahanyi iniyoo la shaqeeyaan ciidamada amniga si lansuga ammaanka maybaano intaas ka daray ini si dhow un la shaqeeyi doonaan dadweynaga siyo markaasan ogaadaan wal use ka sheegi wasiirka amniga dad fadaayaan iniyoo ha ka dhadhuumadaan dadka hanis banbahi beledkunu ku abuuraan xasilooni darro waysanle kuwada tumiyo sagaalka bilum desembar inay ku dhiida beledkun baydhabo doorashada madaweynenimada koonfur galbeed wala tacsiyey dhibaato ka damid shaqaaqooyinkii yaraaday galyaanka iyo ay beledka ee walay anfaraane ummadda soomaaliya dhammaantay inay deganaan muujiyaan gaar ahaan reer koonfur galbeed cid alle ciddii wartabadaasu inay iswanaag iyo onay xilkaasnime waliya tabadaas kasheeto faa'iido ma sheenaasa inay buuq la suuqo inay goomo la gubo dukaamo la belelaqayso shidi la abuuro dadnoo dhimadan bal faa'iido yeesheenaasa male walay inku digaanay ummadda inayo tallaabooyinka noocaasa iyo qaadan wala in mahadnagay dhammaan saraakiillada saraakiisha amniga oo ku shaqeeyay nabadgelyada walilahaa ceediyeeda mahadsantiin iyo ogli unturaaw shacab shaq wal anturaay shacabka bilxaqiiq ogtiin beledkun wala yaalo hubee iyo wala ciidan ay rooga ogtiin lanshiid gemaaw beledkun miisku gigima kor laakiin ciidamada raallo ku haayeen inayoo oo liinturu walila nase la seenkaturi aan karaamaya ciidamada ciidamada la shaqeeya nabadgelyada halku shaqeeyo cid oo nabadgeliyo darro lagu ogolaado beledku ma jiro qooba nabadgeli diro kooyto wal walba hallaawaya walgalan ka jaraa male dad badan oo- oo oo dhibaataysan dukaamadii la boobay hanayn dacwoodeen dad badan oo oo oo oo dhibaato deertii ha dacwoodahayeen wala siin ku darana qof walba goome liisku gubi dhibaatada goomasheen korta urshe iyo dhibaatada yeelata wal ogi wala inka baaqana bulshada in isdejido si nabadgelyada iyo dhammaantii oo ku qayb qaadaan een tan kale cadow yalleeyin umaduun kasaasan oo al-shabaab le rabo cadowga al-shabaab ee wali ku faa'iidaysadaya fursadoo jaro walina nin xaqii jaahay beledka inay qaar ku mid a beledka hadiirin ilaahay idin sheeg ciidamadan wali rajeena inayo hab wabadaan wali beledka hadiiri wala kalena meelooyo rogan liinku dabaseedoo rajeena rajeena inayo hab wabadaan wali beledka hadiiri wala kalena meelooyo rogan liinku dabaseedoo rajeena insha allah dhammaan wali faraana laamo amniga inay feejignaan muujiyaan si laka badbaadiye umadun dhiigshe ciidamadu wala in teegan yihiin ummaduun dhiigsha badbaadadiyo aan kama hadnagaana sidii oo labaatan afar saa hamiin igee inteeginyiin markoona iriidiyo inteeginyiin markoona dhahantiyo inteeginyiin hamiingna dhahmoodahayan dhufeesi baryahayan ciidanka geena iriida surinyiin umudunga waardiyahayan war dadka saase wali lasinkufada inay lashaqaytaan wali in mahadnagay dadka akhyaarta eh oo ku qayb qaadday inay la dejiyo xaaladun dhammaantay un mahadnage hoo odayaal dhaqancayin hoo indheer garadayin hoo shacabayin hoo haweenayin intaba dad badan oo mas-uuliyiina ku qayb qaaday maamulka gobolka iyo degmada naftiyo shaqa fayanha qabadeeyoon aan mahadnage walaka aan mahadnagay dhammaan culamaa udiinka iyo naftiyo ku hadalay arrintan aan mahadnage inay dhibaatada la roojiye eed iyo eeda aan ka mahadnagaana bahda saxaafadda naftiyo ee shaqadiiyo hadda geek iyo hayta aan ka mahadnagaana lamaadun bere wali laku yaalay shakal iniyo walan wedayn laakiin hiraabtiyoon nabadgelyada waddanka unba ka hadalahayaan iyo ini wala qabado asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
afartan isiyeedkii saac ilaa ku gudubay mayba beledkun ku jaray rabshado geeka sida xaalka sidii hore dhaama maybana ciidamada booliiska ayini iyo hang militariga baxaano gaaf wareegaw jiditay beledkun yo u sugaayaan amniga siyo madkala garantiyo oo ninkubanna amnigii khalkhalka gali mukhtaar sheikh aadan dalmar gorshan wiinay baydhaw jinnaay